allaha u naxariistay waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday cabdulaahi diiriye cali oo loo yaqaanay sooraan sheekh sooraan oo ka mid ahaa abwaanadii iyo haldoorka fankii soomaalida balse muddooyinkii u dambeeyey imaam ka ahaa masaajid ku yaala magaalada hargeysa ayaa maanta lagu aasay halkaasi waxaa warbixin arrintaas ku saabsan noo haya wariyaha v o a ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye aaska allaha u naxariistay marxuum cabdulaahi diiriye cali oo loo yaqaanay sooraan waxaa ka qayb galay bulsho aad u tiro badan oo isugu jira culimaadudiin mas-uuliyiin dowladda ka socotay abwaano iyo qaybaha kale ee bulshada abwaan axmed saleymaan bidde oo ka mid ahaa dadkii aaska ka qayb galay oo ka warbixiyey wakhtiyadii ay isbarteen ayaa sheegay in iyagoo caruur ah ay kulmeen waxaanu tilmaamay in mihnada fanka horteed oo cabdulaahi diiriye wakhtiyadii mustacmarka ingiriiska somalilan oo uu ka shaqaynayay wakaalada biyaha cabdulaahi diiriye sooraan ilahi naxariisanaasi isaga iyo ummaddan axmed wuxuu dhintayba ninka waxaanu isbaranay caruurnimadii markaa isagu saddex iyo kontonkii isaguna malcamad qur-aantuu ku jirta markaa kubaddaan wada ciyaari jiray markaanu ahayn ciyaal markaasuu kurbadda markuu noo qabto ayaanu daadan jirno markaasuu ohan jiray u qutura sida qori haddii eebadinkeeda markii dambe waxaanu gallay walaalahaisa bi walaynu hurdo wahlaadu danta iyo riwaaddii allaaminmo isho iyo waanu ku wada jirray isaga iyo baxsan iyo maxamed yuusuf iyo aniga iyo maxamed cige iyo elbir iyo dee dad badan baanu ahayn wuxuu ahaa nin shaqaale ah oo sancada gacanta wax ka yaqaan wuxuu ahaa nin adag wuxuu ahaa nin fiiro badan wuxuu ahaa nin naxariis badan ninkaasi wuxuu ka tegey sharaf wadani iyo sharaf islaam labadaba naxariista janno allah siiya imaan leh dadkiisiina samiriye imaan alla ka siiyo dalkana samiriye imaan allah ka siiyo wasiirka diintii oo qaafta somalilan sheekh haliil cabdulaahi axmed oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii aaskaasi joogay ayaa tilmaamay inuu muddooyinkii u dambeeyey uu sooraan ka mid ahaa culimmada dalka
cabdilaahi dirye sooraan oo runtii ahaa sheekh daaciya markhaatimadoonna ay ka tahay maanta xabaashii askisan joogno waxaanu leenahay inaa lilaahi wa inaa ilahi raajicuun allahuma ajirna fii musiibatina kulla khayra minha ilaahay ummadda muslimiinta dhammaanteed iyo reer somalilan iyo ummad soomali af somali ku hadashaba waxaanu samir yaman allah ka siiyo dadkan soo xaadiray ee tacsiya joogana ilaahay ducadooda u aqbalo dhinaca kale abwaan maxamed aadan dacar oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in fanka kasokow uu muddo afartan sanno ku dhow ka hor uu imaam ka ahaa masjidku yaalla magaalada muqdisho ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ducadaa naga aqbalo oo ilaahay jannadii ka waraabiyo cabdulaahi diiriye cali in badan in badan oo imika mala afartan sano iyo wax ka badan meelahaasa wuxuu ahaa masaajiduunbuu ku xidhnaa halkan unbaa ku aragteen idinkoo isagoo naqiil ka eedaamaye isagoo cariishaanu ka bilownay xamar halkaasuu ka ahaa dabadeetana wuuhi anaa eedaamayo gudaarkaanu dhibarka saari jiray ilaa wakhtigaa ilaa hadda ilaa ladhanna masaajid buu kaysano saas ugu eedambi guud ahaan dadkii aas ka qayb galay ee warbaahinta la hadlay ayaa dhammaantood taxsugu diray ummadda afka soomaaliga ku hadasha sheekh cabdulaahi diiriye cali oo loo yaqaanay sooraankan mid ahaa tiirarka iyo foollaadkii fanka iyo wacyigelinta bulshada soomaalida balse muddooyinkii u dambeeyey imaamkaha masjid ku yaalla hargeysa ayaa dhowaanahanba u jiifay xanuun qaar ka mid a ehlada marxuumka ayaa v o a u sheegay in marxuumku intaanu dhiman uu bulshada ka codsaday inaan fankiisa iyo heesihiisa lagu xusin islamarkaana ay qoys ahaan bulshada guud ahaanteed ay u dirayaan codsi kaa la mid ah barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa